bilowgii bishii maarso ee sanadkan ayaa qaramada midoobay ay qayb ahaan qaaday cunuqabatayntii hubka ee saarayd dalka soomaaliya arrintan ayaa madaxda dowladda soomaaliya ay u arkayeen tallaabo hore loo qaaday kana kaalmayn doonta la dagaalanka kooxaha kasoo horjeeda hase yeeshee waxaa dowladihii kala dambeeyey xilliyadii kumeel gaarka mar waliba ka jiray eedo sheegaya in hubka ciidanku uu gacanta u galo kooxaha ay dagaalka kula jireen eedaasi oo ay mar waliba beenin jireen haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa barnaamijkan gaarka ah ku eegeysa falastiin axmed iimaan qaadista xayiraadda hubka ayaa waxa uu guul weyn u ahaa dowladda federaalk oo la filaya in dhowaan ay hesho saanaddii ugu horreysay ee militari waxaase ay tani kordhiso su-aalaha ku wareegsan sida ay dowladdu u xakameyn karto una sugi karto ammaanka hubka iyo sahayda kale ee militariga si aysan u gelin gacanta kooxaha ka soo horjeeda inkastoo ay soomaaliya saarneyd cunaqabatayn xagga hubka ah haddana kala iibsiga hubka ayaan marnaba ka istaagin suuqyada kala duwan ee dalka soomaaliya inkastoo isbeddel uu ku yimid qiimihii iyo siyaabihii loo kala iibsan jiray haddaba mid ka mid a ganacsatada hubka oo ka gaabsaday magaciisa ayaan waxa aan weydiiyey bal inuu inoo sharxo halka hubka uu ka yimaado iyo sida uu soo gaaro walaal hubka ugu horeenba waxa uu ka yimaadaa horta allahu aclam sidiiska laakiin intaa ognahay wuxuu ka yimaadaa dalka dibadiisa ugu dambeynna meeshaan wuxuu nooga yimaadaa anaga ilaa yemen wadankaas isagoo soo gudbay ilaa maxaan ku irahdaa puntland kadibna mataqaanaa saas ilaa ay muqdisho ku yimaada kadib mataqaanaa waxaa lagu kala iibsadaa qiimo oo kala goonaa shay walba sida uu yahay yaryarka iyo waaweynka mar haddii suuqa hubka uu yahay mid u furan cid walba ayaan waxa aan weydiiyey ganacsadahan bal haddii dadka hubkaasi iibsadaa ay ka mid yihiin kooxda al-shabaab sometimes horta qof oo toos anaa qofkaas ah oo shabaab ah ku dhahay oo ku imaanaya hadda waktigan la joogo ma jiro laakiin waxaa la oran karaa macnaha waa waxaa jiro waxyaabo dalaalin ay leeyihiin iyo dadyaal ay kusoo gadbadaan ugu badan oo inta ka taga ayaa ayagu gudbo oo isticmaalaan weligeed maba jiri jirtaba waxyaaba ugu badan waay waxaa ugu badan hadda inta badan al-shabaabka ah koleyba aada ugu badan ayagaa inta badan hubka iibsada macnaha oo loo qaada dalaalinta uleyn haddii asigaas laakiin dhankaasa koleyba u badan sababaha ugu badan ee ciidamada dowladda ay hubkooda iyo rasaastooda suuqyada u geeyaan si ay waxoogaa shilimaada u soo helaan ayaa lagu sababeeyaa in ay tahay duruufo dhaqaale oo ku wareegsan iyo iyadoo aan muddooyin badan aanan helin mushaarkii ay xaqa u lahaayeen waxaana ay tani keenaysaa in askar badani ay qaadaan tallaabo iyaga laftooda halis ku ah oo ah inay cadowgooda ka iibiyaan hubkii ay iskaga difaaci lahaayeen si ay u helaan masaariif ay qoysaskooda u geeyaan waa ay dhacdaa ciidamada dawladda inay mamar keenaan oo ay ama rasaasta ha u badnaato ama maxaan ku irahdaa qoryo waaweyne ha u badnaato oo ay keenaan laga iibsado inta badanna ayagaaba laga helaa waana la ogyahay waana mid jirtaba oo ilaahay dawladda xilligii xataa shabaabka muqdisho joogi ee saas aheed oo ay keeni jireen ilaa haddana sidoodi waayabo hubkay keenaan waa farabadan yaha ha u badnaato rasaasta oo ay dhalinyarada iska wada wataana maxaan ku irahdaa soddon xabo labaatan xabo oo macnaha meesha ku iibsanayo alyoomkii maalintaas inuu ka dhigta laga yaabo qoryahana saasoo kale waa ay keenaan mamar wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa beeniyey in ciidamada dowladdu ay yihiin isha ay shabaabku ka helaan hubka si toosa ama si dadbanba marka ugu horreysa horta waa waxba kama jiraan arrinta la leeyahay ciidamada dowladda ay ka helaan hubka al-shabaab sababtoo ah al-shabaab waa ognahay ururo iyo dowlada ayaa taageeraya oo hubka iyo dhaqaalaha ay u baahan yihiin ay ka helaayeen oo ma ahayn meesha ilaha ay ka helaan dhanka dawladda ma ahayn runtii laakiin annaga runtii maadaama cunaqabateyntii la qaaday dawladdu waxay waajib ku tahay inay maaragtay marka ay samayso mechanism ay ku controleyso hubka soo gala dawladda iyo habka loo qiibiyo dhanka kalena waxa uu wasiirku qiray duruufaha ku hareereysan ay ku nool yihiin ciidamada soomaaliya isagoo ballan qaaday in duruufahaasi ay dowladdiisa wax ka bedeli doonto falastiin ciidamadeena inay duruufo adag ku jireen oo ay runtii kusoo shaqeeyeen una soo dhabar adeegeen shaki kuma jiro waana ognahay waanu ku ammaanaynaa runtii wadaninimada ay muujiyeen iyo dhabar adeegaas ay muujiyeen iyo ad adeegaasi dowladda federaalkana waxay dadaal badan u gashay inay ka saarto duruufahaas ay ciidamada ku sug yihiin ee xagga dhaqaalahooda ku saabsan ciidankana in runtii sida oo ilmaha la dhalay oo kale dhaqaalahooda loogu fikiro dawladda aada iyo aad bay u qorshaysay waxaan rajaynaynaa dhowaan in dhibaatadaasi ciidanka ay ka bixi doonaan oo ay qaadan doonaan mushaar iyo raashin ku filan oo iyaga iyo caruurtooda ku noolaadaan dadka aadka ula socda arrimaha hubka ee soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay yihiin isha ay hubka ka helaan xoogaga al-shabaab ama ugu yaraan siddeetan boqolkiiba sida ay xaqiijinayaan ganacsatada hubka iibisa wasiirka gaashaandhigga ayaan weydiiyey bal haddii ay dowladdiisu hayso tallaabooyin dheeri ah oo ay ku xaqiijinaysa ammaanka hubka iyo inaanay hubkani ku dhicin gacanta kooxaha ka soo horjeeda annaga runtii maadaama cunaqabateyntii la qaaday dawladda waxay waajib ku tahay inay maaragtay marka ay samayso mechanism ay ku controlayso hubka soo gala dawladda iyo habka loo qiibiyo haddaba dawladda federaalka soomaaliya waxay si dhab ah u qaadatay inay fuliso oo ay hirgeliso shuruudaha waajibaadka looga dhigay ee la xiriira cunaqabateyntii hubkii laga qaaday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadooduna waxay ka bixiyeen awaamiir cadcad in aanu buuxino shuruudahaasi islamarkaasna aada loo adkeeyo maamulka iyo xafidaadda hubka gacanta dawladda soo gala ugu dambeyntiina dowladda federaalk soomaaliya ayaa la filayaa inay goor dhow hesho saxadii ugu horreysay ee militari waxaana ay tani tijaabo u noqonaysaa sida ay dowladdu u xakameyn karto hubka haddii ay ku guulaysato tallaabadan ayaa waxay dowladdu heli doontaa taageero militari iyo in inta dhiman laga qaado xayiraadda hubka balse haddii ay ku guuldaraysato dowladdu in ay xaqiijiso ammaanka hubka ayaa waxaa dhici karaysa inay dib ugu laabato xayiraaddii dhinaca hubka ee saarayd labaatankii sane ugu dambe
aad ay u mahadsan tahay falastiin axmed imaan oo warbixintaasi ku eegeysay cunaqabataynta hubka ee soomaaliya halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a